maamulka degmada jowhar ayaa sameeyey ololo nadaafadeed oo ballaaran kaas oo qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo bilicda iyo nadaafadda magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qayb qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadaha kulmis iyo hanti wadaagu laga sameeyey ololaha nadaafadeed gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari oo ololaha nadaafadeed hogaaminayay ayaa sheegay in ololaha nadaafadeed uu noqon doono mid si joog loo sameeyo war badan marabne howlaa rabnaa waxaan leeyahay guddoomiyaasha afarta xaafadood waxaa la idin farayaa saacadaas laga bilaabo in aad magaciisi nadaafadda joogtaysiin mar hore waxaan cilaaminay maalinta khamiista e hadda maalin kasto nadaafadaa loo baahan yahay sida gurigaada oo u xaaqaysid sida gurigaada u dhaqaysid sida dharkaada u dhaqaysid sida korkaada u dhaqaysidaan waxaan rabnahay magaalada in sidaasoo kale laga dhigo laga shaqeeyo teeda kale shacabka reer jowhar ee aan jeclahay nadaafaddana ku dheeraay beryahan dambe ama sanadahan dambe waxay noqotay in aad iska dhaaftiin nadaafadda waxaa idinlaka rabaa in nadaafadda aad xoogga saartiin had ciddii saari waysana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah gudoomiyaasha afarta xaafadood xaafad kastaba kontarool iyo waxaan ku geli doonaa maalin kasta joogta ee weliba in aan soo kontaroolno oo aan ku kormeerno ciddii oo gudu wayso howleedana meesha noo baneeya laamaha amniga sidoo kale waxaan leeyahay hala shaqeeyaano gudoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado waxaa kaloo rabaa in munishibio in ay iigana ay la shaqeeyaan gudoomiyaasha afarta xaafadood cid kastoo ka hor timaado nadaafadda iyo bilic soo celinta ciddii ka hor timaado tallaabo sharcigaa laga qaadaa